ballanqaad mudanayaani mar weyn waxaan maanta jeclahay inaan hortiinna uga ballan qaado ummadda soomaaliyeed saddexda arrimood ee soo socda tan koowaad dhismaha hay-ado amni oo hanan kara la wareegidda amniga dalkeenna muddada dhow tan labaad sii ambaqaadidda federaalaynta dalka si uu u noqdo mid u adeegaya danaheenna adkaynta taageeridda iyo dhiirigelintooda maamul goboleedyada tan saddexaad dhismaha nidaam siyaasadeed oo qaran si aynu u noqonno qaran wada jira waxaynu dhisaynaa siyaasad qaran oo dimuqraadi ah matashana dhammaan shacabka soomaaliyeed ayna hoggaan u noqdaan axsaab siyaasadeed oo aan ku dhisnayn qabiilaysi gobolaysi iyo kooxaysi midna waxaan dalka u horseedayaa insha allah doorashooyin qof iyo cod ah sanadka laba kun iyo labaatan dowlad wanaagga waxaa soo noqnoqotay eedaha sheegaya musuq maasuq ku takrifalka hantida guud iyo danaysiga taasoo mararka qaar farta lagu fiiqo mas-uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha qaar waxaan ummadda soomaaliyeed u caddaynayaa inaanay jirin wax hanti gaar ah oo aan samaystay aniga intii aan xilka hayay waxaan ballan qaadayaa inaan si aan gabbasho lahayn ula dagaalamayo musuq maasuqa iyo ku takrifalka awoodda dowladda iyadoo aan hormuud iyo tusaale u noqon doono hufnaanta iyo daafurnaanta waxaan si deg deg ah u samaynaynaa guddiga qaranka ee la dagaalanka musuq maasuqa waxaana sharciga la horgeyn doonaa cid kasta oo ay ku caddaato fal musuq maasuq heer kasta oo ay ka joogaan hoggaanka qaranka